hosheeca cutubka shanaad wadaaddadow tan maqla oo dadka israa'iilow dhegaysta oo reerka boqorkow dhegta u dhiga waayo xukun baa idinku dhacaya maxaa yeelay waxaad ahaydeen dabin masfaa ku yaal iyo shabag buurtaaboor ku kala fidsan oo caasiyiintii aad iyo aad bay layntii ugu dheeraadeen aniguse kan dhammaantood canaanta baan ahay anigu waan aqaan reer efrayim dadka israa'iilna igama qarsoona waayo haatan reer efrayimow waad sinaysateen dadka israa'iilna way nijaasoobeen falimahoodu u oggolaan maayaan inay ilaahoodii ku soo noqdaan waayo damaca sinadu waa ku dhex jiraa oo rabbiga ma ay yaqaaniin waxaa dadka israa'iil ku marag fura kibirkooda haddaba dadka israa'iil iyo reer efrayiimba waxay ku turonturoon doonaan xumaantooda dadka yuhuuddana way la turonturoon doonaan iyaga waxay kaxayn doonaan adyahooda iyo ishkinkooda iyagoo rabbiga doondoonaya laakiinse isaga ma ay heli doonaan waayo wuu ka noqday iyaga rabbiga khiyaano ayay kula macaamiloodeen waayo waxay dhaleen carruur garacyo ah haddaba bil baa lagu baabbi'in doonaa iyaga iyo waxoodaba warbuunka gibcaah ka afuufa turumbadana raama oo baytaawin ka dhawaaqa reer benyamiinow waa laydin daba socdaa dadka reer efrayim wuxuu ahaan doonaa meel cidlo ah maalinta canaanta waxaan qabiilooyinka reer bani israa'iil dhexdooda ka ogaysiiyey waxa xaqiiq ahaan ku dhici doona amiirada dalka yuhuuda waxay la mid yihiin kuwa durkiya calaamadda soodinta cadhadayda ayaan ugu dul shubi doonaa sida biyaha oo kale reer efrayim waa la dulmay oo xukun baa lagu burburiyey waayo raalli bay ku ahaayeen inay amarka dabad socdaan haddaba sidaa daraaddeed reer efrayim waxaan u ahay sida balanbaalista oo kale oo dadka yuhuuddana waxaan u ahay sida waxa qudhmay oo kale reer efrayim markuu arkay cudurkiisa oo dadka yuhuuddana ay dhaawacooda arkeen markaasaa reer efrayim wuxuu tegey dalka aashuur oo wuxuu u cid dirsaday boqoryaareeb laakiinse isagu ma awoodo inuu ku bogsiiyo oo dhaawacaaga kaa dawayn maayo waayo waxaan reer efrayim ku noqon doonaa sidii aar libaax oo kale oo dadka yuhuuddana waxaa ku noqon doonaa sida aaran libaax oo kale anigu qudhayda ayaa jeexjeexan doona oo bixi doona waan la tegi doonaa oo mid iga samata bixiyana ma jiri doono anigu waan tegi doonaa oo waxaan ku noqon doonaa meeshaydii jeeray iyagu xumaantooda qirtaan oo ay idoondoonaan iyagoo cidhiidhi ku dhex jira ayay aad ii doondooni doonaan